mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa xarunta golaha shacabka ku yeeshay kala fadhiga lixaad kulankiisa lix iyo tobanaad waxaana shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe intaasi kadib mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka oo cod u qaaday hindi sharciyeedka ayaa waxaa ogolaaday boqol soddon iyo lix xildhibaan afar xildhibaan ayaa diiday wax ka aamusana maysan jirin sida uu sheegay gudoomiyaha golaha shacabka oo kulanka shir gudoominayay
foorumka guud ahaan waa boqol iyo afartan aamus ma jiro afar ilabaana diiday boqol soddon iyo lixna waa ogolaadeen sidaa daraaddeed xeerka waa ansax mawaana mahadsantihiin ugu dambeyn wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa u mahadceliyey xildhibaanada u codeeyey hindi sharciyeedka barakacyaasha iyo daddhigista iyo tirikoobka xaaladaha madaniga waxaan kaaga mahadcelinayaa sharcigan saad la socotaan sharciga barakacyaasha iyo qaxootiga wuxuu muhiim u yahay dalka soomaaliya dadka soomaaliyeed markuu burburku dhacay waxay u qaybsameen dad barakacyaal ah internal displacement iyo dad bannaanka u qaxay marka sidii dadkeenna loo subiyo sharci iyo dadka barakacyaasha oo soomaalida ahayn oo dalka gudaha usoo barakacayna inaan ogaano yaa barakacyaal ah yaan barakacyaal ahayn sharcigan wax badan ayuu arrintaas naga taraya marka waxaa aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad wasaaradda arrimaha gudaha iyo xukuumadda dan qaran idinka ka mahadcelinaysaa sidaad waqti u geliseen inbut u geliseen doodiinna inta maalmood halkaan taalay marka aad iyo aad u mahadsantihiin mahadcelin sharciga labaad sharciga dabdhigista iyo tirikoobka xaaladaha madaniga ah oo maanta ansixiseen guddoonka baarlamaanka soomaaliya xildhibaanada sharafta leh saa u la socotaan sharcigan wuxuu muhiim u yahay saamaynna ku leeyahay nolosha muwaadinka soomaaliyeed hadday aan lahayd waxbarashadiisa caafimaadkiisa iyo yeelista aqoonsiga qaranka iyo macaamilka ee asaasiga ah waxaa rabaa inaan mar kale aan maanta idinku mahadceliyo sharcigan muhiimku ah dowladhiska soomaaliyeed oo maanta halkaan ku ansixiseen waa mahadsantihiin